qoysaskan ku nool kaamka bardaale ee kiyaala duleedka galbeed ee magaalada beledweyne iyo weliba xiligun wajahday xaalad nolol xumo eedan liidata kulid markii inta badan magaalada uusan ka fatahay webiga shabeelle waana adkaatay inti si fudud nololiyo ka maarayaan qoysaskan iyo weliba iyo hadda haystee baahiyaad niiga nolole sida hoylaan biyara iyo raashinlaan aana ku mid ay qoysaskan oo la hadaleen warbaahinta iyo weliba iyo dalbadana in baahidooga lagu qabada inta awooda maadaama iyo daruufo adag haysataa bismillaahi raxmaan raxiim anigoo sacdiye cali maxamede waxaan kaanka bardaale uga warbixinayaa inuuna gargaar hay-adeed haysanin oo wax maxaawino oo la siiyo ayna jirin dadka jooga uu tabaalaysan yahay oo wax cuno haysta jirin hooy uu ku hoyda oo haysanin oo biyeysan yahay waxaa kamid a baahi tiro badana hayso dadka way baahan yihiin waa iska xanuunsan yihiin wax kasta cudur kasta waa jiraa waad ogtihiin bibaxa meeshii soo gasho biyo soo galaan dhibaato badanaa ku fool leh weli kaamkaan cid inta u timid u hadashay ama wax siisay oo haayad ay ma jirto wax kastana waa u baahannahay saaka baahidaas waa qabnaa waxaan ka codsanayaa gargaar degdega inay nala soo gaaraan annagoo kaamka bardaale in gargaar degdeg ay nala soo gaaraan aan jecelnaha waxaa nooga daran teendhooyin inaan helno oo biyahan aan ka taaganno sandarwooyin inaan helno waxaan cunno inaan helno wax kasta waa u baahannahay xagga caafimaadka xagga cuntayarida wax kasta wayna haysaa magacii waxaa la baaji aadan waxaa ku noolaa kaamka bardaale maxay ahayd waxaa u baahannahay biyo waxaa u baahana dheedheentooyin waxaa u baahannahay raashin diliyasiin ogolaado walaa bilaa gacangaar ka codsanaynaa masaakiinaa nahay halkaasaa gacanhana lagu qabto biibaxa kasoo baxnay booshishaa degannahay sisyayaal baca oo baraashin wax walba u baahana wallaahi kumanaan qoysas iyo walibaa ku bugtaalena gudaha magaalada beledweyne iyoona hadda ku sugeen daafo magaalada kuleed markii magaalada inta badan ka fatahay webiga shabeelle walina jartay horey qoysas badan oo bugtaale iyoon degnaayana daafo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana